alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin salى اllah wslm wbaaraka calى nabiyina muxamed wcalى aalihi waasxaabihi waslama tasliima kaiira ama bacdu baabka shan iyo tobane ka mida kitaab اlxaaj baabu fi lishcaar waa calaamadintii waxaa la calaamadinayaa xoolihii loo waday xaramka si loogu gowraco hadyigahaa si loo garta inuu hadyi yahay dhaqan iska soo jiray buu ahaa islaamkuna daayey sida loo calaamadinayana waa laba siyood in dhiig laga sii daayo kuruskiisa iyo xagga sare iyo in kabaqoorta loo geliyo labadaba waynu arki can ibni cabbaasin anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay sallaa wuxuu tukaday adduhra bidilxulayfa goobtan laga soo xidhee dulxulayfa duhurkuu ku tukaday uma dacaa bibadanatin waxa uu u yeedhay neef geela ayuu hi keena marka halkaasuu duhurka ku tukaday waxa weeyaan waa maalinkii labaaduu goobtan yimi duhurkeedii duhur buu ku tukaday nebigu madiine calayhi salaatu wasalaam kolkaasuu casar iyo duhur dhexdooda soo baxay waxa uu markaa ku tukaday dulxulayfa casar maqrib cishaa'i subax iyo duhurkii dambe marka labada duhuriyo iskaga kaa khaldamin duhurkii horuu madiine ka soo baxuu ku tukaday duhurkiisii labaad wuxuu ku tukaday bartaa laga xidhanayo intaana wuxuu sugayay ummaddu si ay isu soo baxdo kuwa miigay ka yimi kuwa magaalada ka soo ruqaansaday ilaa nin keligii soconayo si dhuuban u siibanaya maahee ummadaa maraya boqol kun ku dhow ama tiro adigu aada u badan baa maraysa cadadkeeda lama sheegina tiro badan baa maraysa marka afar iyo labaatan saacadood wax ku dhow buu halkaa isku sugsiinayay duhurkii maalintii labaad buu halkaa ku tukaday uma dacaa bibadanati neefgeela buuhi keena fa ashcarahaa wuxuu ka calaamadiyey min safxati sanaamihaa kuruskeeda dhinaciisa alaymani ee midigta uma salata canha dam dhiiggiibuu ku masaxay salata saltigu waa jarista markaa salata canhaa addama dhiiggiibuu ka masaxay waa kumay waxay ku fasireen salata calayha dam dhiiggiibuu ku masaxay oo si uu u wada gaadhsiiye macnaha dhiiggii ka dareeray kurusku in yar ka taagay sida huryadoo kale mindida caaradeeda dhiiggiibaa dareeray kurusku saa dhiiggii u mariyey waqalladahaa binaclayni laba kaboodna qoortu u sudhay uma utiya biraaxilati gaadiidkiisii uu fuulayaa loo keenay hashii falamaa qacada calayhaa markuu dusha kaga fadhiistay wastawat biha ay isle isla taagtay cala albaydaa'i bannaanka ka yaro horreeya godka ahalla bilxaj kolkaasuu xajkii ku yeedhiyey halkaasuu kaga dhawaaqay وعن ابن عباس بهذا الحديث بمعنى أبي الوليد الحديث السابق ثم سلت الدم بيده كعنتي سوديقي كما صحي وفي رواية سلت الدم عنها بأصبعه فرتي سلاء مريديق ديقنا الأرك يا مركا عديق حوله حادي ميس دعنا ميس وعربت ديقيل ويكلا دعي جرينو waxay odhan jireen waa naga dhexeeyaa si soomaalida berihii hore sanadjaahiligi yeeli jireen marka kolkay laakiin arkaan geelan xaramka loo wado calaamadaana uu leey way iska dayn jireen can ilmiswar ibni makhramata wa marwaana bni اlxakami annahumaa qaala labadaasi waxay yidhaahdeen kharaja rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalama caama alxudaybiya sanadkii lixaad buu nebigu baxay falamaa kaana bidilxulayfati markuu maraya halkii laga xidhanayay qallada alhadya xoolihii qoortu u sudhay geelii kabihii wa ashcarahu waa calaamadiyey wa axrama markaasuu xidhay sirta looga jeedana waynu soo xusnay can caaishata anna rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam ahdaa hanama muqalladatan ahdaa wuxuu hadyi u bixiyey oo xaramka u diray mararka qaarkood budirayuu ka soo hadhaye hanaman adhi muqalladatan la calaamadiyo qoorta wax loo sulay marka adhiga laftiisiiba halkaa laga uu ka soo dirayay nebigu oo calaamadaa u samaynayayo markaa midhkaasina waa midh jira xagga sharciga macluumaad aad helayso oo aada ogaanayso weeye calaamadintiisaasina waa sunne haddii laga taga bela ma jirto baabu man bacaa bihadyihi wa aqaama baabu man qof buu u baab yahay bacafa diray bihadyihi xoolihiisii hadyiga ahaa ee lagu qali lahaa xaramka wa aqaama isaguna waddankiisii iska nagaaday oo intuu halkan xoolo ka diray ama madiine ama meel kale yidhi kaxeeyo waa hadiye xaramka iigu soo qala ajri aan ka helo isaguna aan sooba xidhanin camalo halkiisaa iska joogay sanadkaa marka waad u diran kartaa wax wanaagsanna weeye xoolo lagu qalo xaramka si marka aada ajrigii u hesho adiga oo aan camalba soo xidhanin can caaishata qaalat waxay tidhi fataltu waxaan soohay fatligu waa sooyidda qalaa'ida budni rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam geelii nebiga wixii qoorta loo surhayey biyadii gacantaydaan ku soohay ile marka shaygii qoorta loo sudhayo xadhig buu u baahan yahay marka xadhiggaa isaga ah gacantaydaan ku soohay uma ashcarahaa wuu calaamadiyey wa qalladahaa qoortu wuxu sudhay uma bacaa biha ila albeyt kacbadii ilaahay buu diray wa aqaama bilmadiinati isaguna madiinuu iska joogay waa sanadihii dadku ay tegayeen xaj iyo cumro ila sanadkii tobnaad unbuu tegay famaa xaruma calayhi kamuu xaaraan noqonin shay-un wax kaana lahu xalaalan xalaal u ahaa macnaa waxyaabihii markii hore xalaasha u ahaa kamuu xaaraantinimoobinoo dee muu xidhanin isagu ilaa wuu joogaa xaramkii muu tegine masaladan caaisha waxay sheegtay kana jawaabtay ibnu cumar iyo ibnu cabbaas iyo midh ay qabeen oo ahaa qofku marka uu isagoo waddankiisii jooga hadyi diro waxaa ilaa inta hadyigaa laga gowracayo wixii xaajiga ka xaaraan ahaaba isagana ka xaaraana udgoonkii dharkii waxyaabii noocaha anigaabay tani ila soo kulantay bay tidhi oo nebiga sidaasaan u arkayayoo xoolihii buu dirayoo famaa caru xaruma calayhi shay-un kaana lahu xalaala wax xalaal u ahaayoo ka xaaraan ahaa muu jirin xoolihii wuu diray laakiin markuu madiine iska joogay dee qof xalaala buu ahaa oon waxba ka xaraam ahayn marka way kala duwan yihin labadaa qof can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tihi kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxau ahaa yuhdii min almadiina ahdaa yuhdii hadyigii iyo xooluu ka dirayay min almadiinati buu ka dirayaa dad cumraysan ayuu udhiibayaa ama dad soo xajiyaya fa aftilu waxaan soohi jiray soohitaanka xadhigga la sooho qalaa'ida hadyihi hadyiga kooraha ama qoorta waxa loo gelinayo ayaan xadhiggiisa soo hayaa uma intaa u diray kadib laa yajtanibu shay-an waxba iskama daynayo mimaa yajtanibu almuxrimu qofka muxrimkii wuxuu ka dheeraado ee uu ka durko kamuu durkaynine wax waliba isaga caadi buu ahaa marka qof xidhay iyo qof hadyi diray way kala duwanyihin qofka xidhay waa xaalad gaara lahu maxduuraat waxyaaba ka xaraama baa jira laakiin qofkii hadyiga diray lama mid aha can caaishata umi lmu'miniina qaalat bacaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam bilhadyi faana fataltu anaa sohay bay tihi aniga qalaa'idahaa wixii qoorta loo sudhayey biyadii gacantaydaan ku soohay min cihnin suuf baan ka soohay kaana cindanaa agtayada yaallay macnaa xadhka dhaadheeroo suufahoo sida bahashan dhogorta iyo raanta iyo waxyaabahaasaa xadhkaa laga dhigan jiray marna dhar baa laga dhigan jiray marka xadhig suufa ayaan ka soohay markaasaa qoorta loogu xidhay uma asbaxa fiina xalaalan dhexdayadu joogay isagoo xalaala waxba ka xaalaantinimo ahayn wax ka xalaani aanu jirin way sii iftiimisay siduu xalaal u ahaa si aan loo odhanin waxyaabaha qaarkood baa mala xalaal u ahaa halkii u weynayd bay ka qabatoo waxay tidhi ya'tii wuu tegi jiray maa ya ya'tii wuu la imanayaa maa ya'ti rajulu min ahli ninku xaaskiisa wuxuu kala kulmuu kala kulmayay galmuu samaynaya xataa iyadoo hadii uu diray wax ka sokeeyana kama xaraam ahayn marka masaladaasi daliiladu waa caynkaa caaishaa haysa masaladaa qawigeeda asxaabta qaarkood oo sidaa ku diiday iyadaa ka haysa daliilka baabu fii rukuubi lbudn axkaamtii hadyiga iyo xoolaha xaramka loo dirayo ayaa aynu ku dhex jirnay gaadiidkaa ma la maali karaa ma la raran karaa ma la fuuli karaa intaasiba ma ku bannaayin haa intaan la gaadhin baytullaahi alxaraamki in la intifaacsado weeye waa manaaficii ilaahay sheegay qur-aanka manaaficiiyo dheefihii laga faa'idaysanayo weeye dee waan la sii iibin karayn dhexdana waan lagu qalan karayn uma maxiluhaa ila albeyt alcatiiq hadyan baaliqa alkacba ilaa halkiisa uu gaadhay inta ka horaysa laakiin wixii intifaacsi haa can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam ra'aa rajula yasuuqu badalata nin buu arkay kaxaynaya neef geelahoo loo wada xaramka faqaala wuxuu uhi irkabhaa fuul qaala inaha badanatu dee wuxuu ihi waa neef loo wado xaramkiioo hadiya faqaala nebigu waxa uhi irkabhaa fuul wayxa ka wayla ka guuldarradaade ama hooggaage fi thaaniyati markii labaad buu sidaa ku yidhi aw fi thaalitati ama markii saddexaad mar buu nebiga ku soo celiyey mar labaadna wuu ku soo celiyey markii saddexaad buu nebigu yaro canaanto wuxuu idhi war guuldarraysee fuul waylag waa eray aanu habaaraynine waa yaro canaanu qof aana canaananaysaad tidhaahdo waa guuldarraysee waxaanu kunidhi yeeloo arrinkan qaado taladan marka sidaas weeyo xoolihii wixii aan dhib ku ahayn waa la intifaacsan doonaa masale khilaafiya weeye fuqahada qaarkood baa diiday qaar kalena waxay idhahaan xaaladda loo baahdunbaa la fuuli sida shaaficiyadoo kale xadiidku laakiin ma kala qaadin oo ninkan inuu rafaadsanaa u baahnaa iyo iyo in kale midnaba muu muujinine nebigu inuu kula taliyo amray inuu fulo unbuu muujiyey marka waa laga faa'idaysan can abi zubayr qaala sa'altu jaabira bna cabdillaahi can rukuubi اlhadi jaabir bna cabdillaahi bna camr bn xaraam alansaari asxaabigaasaan su-aaloon ku idhi bal gaadiidkan gaadiid ma laga dhigan karaayo ma la fuuli karaa xoolahan baytullaahi alxaraamka loo dirayo geela adhiga aan idhaahne dee ishinkii adhi lama raran karee faqaala wuxu uhi samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama yaquulu nebigaan maqlay isagoo leh irkabhaa bilmacruuf si wanaagsan u fuul idaa ulji'ta ilayha marka lagu dhibgeliyo xataa tajida dahran jeerood gaadiidka la helayso markaa shaaficiyadiiyo qolyo hale waa marka baahiyi jirto ama badiil aanu jirin bay soo qaataan xadiidkanoo ay leeyihiin dee nebigu laba shardibaa ayaa muhiimo inaan neefkiina la dhibin bilmacruufi buu le nebigu yidhi oo dee isagoo weydoo rafaadsan aanu meeshii tegin sidoo kale in dee qofkiina u baahdo idaa ulji'ta ilayha marka lagu dhibgeliyaad u baahantay badiilna aanu helin oo neef kaloo u fula aanu jirin xataa tajida dahran markaa saddexdan arrimoode xadiidku uu sheegay ayuunbaa la shardiyaya waa macquul xadiidkana muslim baa wariyey kaa horena bukhaari baabulhadyi idaa cadiba qabla an yabluq waa neefkii xoolaha cadilma intaanu gaadhin halkuu ilaahay yidhi gaadhsiiya kacbadii baytullaahi alxaraamki ama aan idhaahnay xaramki waa maka iyo intaa xaramka ayaa lagu qali karaa xoolahaasi xaramka meel ka baxsan looguma talagelin haddaba intaanu halkiiba gaadhin hadduu cadbi ku yimaado cadbigu waa cadilaada waxaan idhaahno uu daalay ama waa jabay ama uu bukooday wuu dhaqaaqi waayo waxa xalku uu noqonayo sadaqadaa iyo ajrigaasina ay kaaga ansaxaysoy kuugu hirgelayso adiguna aada ku dembi waayeyso ayaa xadiidka nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam sharciguna waa dhaqankii ummaddaoo meel walow kaa murugsanaan lahaydba waxbaa lagaaga sii sheegayaa si mushkiladdaasi ha dhow marka ay kula soo gudboonaato xalkeeda oo cilmi aada u hesho can naaxi can naajiyata alaslamiya ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay bacaha macahu ninkan wuxuu ku daray bihadyin hadyi buu raaciyey xoolahaa kaxeebu faqaala nebigu waxau idhi idaa cadiba minhaa shay-un xoolahan hadigaad sii wado in cadiba minhaa shay-un hadduu mid cadilmo oo uu hakado fanxarhu gowrac humma sbuq waxa aada gelisaa naclahu kabihiisa fii damihi dhiiggiisa dhex geli humma khalli u bannee isu daah baynahu wa bayna annaas isagiiyo dadka isu daa farsamadu waa sidaa sidaasuu ansaxiya aqbal ku yihi adiguna aad kaga badbaadi neefkii nafti baa qabata wuu socon waayey ama bahal baa cunay si uun dheh waa la gowracayaa hadduu geel yahayna waa la dhuundhabayaa kadibna kabii qoorta u gashanaa ayaa dhiigga la dhex gelinayaa marka sida kale lasii odhanayo kabiib marka aad miyaa la dul saarayaa mise waa la barbar dhigayaa labada way noqon kartaa waa la iskaga tegayaa markaa qofkii wada iyo ciddii la socotayna waxba kama cunayaan dadka masaakiinta ah markay u yimaadaan waxay arki doonaan inuu yahay hadigii way iska qalan karaa hadduu bahalku cunana waa sadaqo dadkan markaa meesha maraya ayuunbuu nebigu u diiday can ibni cabbaas anna qaala wuxu uhi bacaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama fulaanan ninka hebel la yidhaahduu diray alaslaamiy waa naajiya ninka la ydhaha howlaha geela qaabilsanaa wa bacaa macahu bihamaani casharata badanatan sideed iyo toban neefoo geeluu ku daruuri kaxeeyo kusoo gowra xaramka fa qaala wuxuu yidhi ninkanaa su-aalayba oo ara'ayta waxaad iga warrantaa rasuulka ilaahayow in usxifa calaya haddii la iga hakiyo minhaa shay-un zaxfigu waxa weye siqitaanka dabada lagu siqo iyo markaa gurguuradka iyo waxaa marka haddii uu dee midi jilbaha u dhaco oo uu socodkii daayuu siqado in usxifa calaya haddii la iga cadilo la iga xanibo minhaa shay-un geelan wax ka midi hadduu iga xanibmuu socon waayo maxaan yeelaa qaala wuxu uhi tanxaruhaa waad dhuundhabaysa uma tasbuqu waxaad gelinaysaa naclahaa kabteeda fii damihaa dhiiggeeda geelii dabcan kaba u gashado ma leh laakiin kabahan la leeyahay kabaheeda waa kuwii calaamadda u ahaa qoorta u sudhnaayen hore usoo haynin dhiiggaasaa u gelinaysa uma adribhaa calaa safxatihaa dhinaceedana markaasaa ugu dhuf oo ku casee kabii baad saa u gelisay dhinaca neefkii jiifay baad saa ugu dhufanaysa walaa ta'kul minhaa anta walaa ta'kul minhaa waxba adugu ha ka cunin sidii ka xaramka lagu qalo ilaahay uhi wax ka cuna kan waxba lagama cunayo walaa axadu min asxaabik saaxiibadaada mid ka mida kula socdaana waxba yuu ka cunin aw qaala ama nebigu waxau yihi min ahli rufqatik dadka kula rafiiqa ah ee ummadda kula socota ee xujaajiya muctamiriinta ah iyo adigu toona waxbaha ka cunina wa fii lafdin waxaa ku yiilay uma ajcalahu calaa safxatiha marka dhinaceeda ku dhuf makaana idribhaa idribhaa ijcalhu calaa safxatiha dhiiggii dhinacaa laga saarayaayo neefkii oo dhinaca kula dhiig baa la arkayaa kabihii oo dhiiglana waa la arkayaa calaamad la isla yaqaanay ahayd ama nebigu waa ummadda uu baraya calayhi salaatu wasalaam xikmadda loogu diiday culimmadu waxa ay ku sheegeen in oo dadkan maaragtay qofka wada iyo dadka la socda loogu diiday si aan loogu marmarsoonin cunisteeda oo gawraceeda aan loogu marmarsoono dadka qaarkood ayaa markay jidhka kusii jiraan ay u baahdaan dee iska qalan lahaa oo odhan lahaa bahashu way sakaraaday marka gebigeediiba waxaa lagu soo afjaray sidii waa masaladii wuxuunay la mid tahay qofku qofka uu dilo sharcigu uu yidhi maba dhexli karaba si albaabkaaba loo xidho marka albaabkanna waa la xidhayoo si dadka qaarkood aanay ugu marmarsoono hadiga aanay dhexda ugu sii cunin intaanu meeshiisii gaadhin ayaa la yidhi xataa hadduu dar ilaahay u dhinto dadka kale iyo bahalka ha loo qalo oo idinka xalaalba idin ma aha can cabdillaahi bni qord waktigii nebigu islaamay shaydaan baa loo yaqaanay cabdillaahi buu nebigu u bixiyey calayhi salaatu wasalaam nin wanaagsan buu noqday beryii dambena shahiiday caninabiyi markaa magaca xun in la iska bedelayo nin baa shaydaan baa la odhan jiray nin bal ka sheekee afalulasmaa magacyada kii u fadli badnaa buu nebiguna u bixiyo cabdillaahiya can inabiy qaala wuxu uhi ina acdama alayaami cinda allah maalmaha oo dhan waxa u weyn ilaahay agtiisa tabaaraka wa tacaala yowmu nnaxr maalinka xoolaha la dhuun geela la dhuundhabo uma yawmu اlqar maalinka nagaadigaa ku xiga maalinka nagaadiga wa fii ziyaada ziyaado kale waxay sheegaysa wa huwa alyawm الthaani waa maalinka ciidda soo labeeya yawm اlqarigu wa qaala wuxuu yihi asxaabigu wquriba lirasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam nebiga waxaa loo soo dhoweeyey badanaatun khamsun aw situn shan neefoo geela ama lix neefoo geela ayaa kuyuu loo soo geliyey si uu u gowraco ilaa waa kii lix iyo lixdanka gowracee fatafiqna waxay bilaabeen geelii yazdalifna ilayhi inay isaga u soo dhowaadaan biayatihinna yabda'u tooda uu ku bilaabayo midiba neef waliba neefka kale ayuu gowraca uga soo dhaqsanayay yazdalifna waa is- waa isdalaf macnaha wa uslifat azlafa waa soo dhowaynta yazdalifna ilayhi way usoo dhowaanayaan geelaas ya'tiina na biayatihinna yabda tooda uu ku bilaabayo ayaa kolba soo dhowaanaysa falamaa wajabat junuubuhaa markii dhinaceedu dhulka galay ee ay dha dhacday qaala nebigu wuxuu yidhi raawigu fatakallama bikelimatin khafiya kelmad buu si hoose nebigu yidhi lam afhamhaa aanan kasin faqultu maa qaala ninkii ag joogay baan ku uhi war nebigu muxuu hoosu yidhi qaala wuxuu yidhi man shaaa qtaaca wuxuu yidhi man shaaa qofka doonayaa iqtadaca waxa ka goosto fakuluu minhaa waacimuu lbaa'isa alfaqiir waadcimu alqaanica waalmuctar na waa jirta marka wax ka cuna man iqta man man shaaa qofka doonaa iqtadaca geeli waa naga waa kaa jiifsadae faidaa wajabat junuubuha waa waktiguu jiifiyey qofkii doonaya wax ka goosta buu nebigu uri calayhi isalaatu wasalaam marka maalmuhu inay kala fadli badan yihiin ayaa halka nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam tobankan maalmood ama dhowr iyo tobankan maalmoodee bishan carafo horeeya ayaamu lmacluumaat alayaamu almacduudaat alayaamu alcashir intaasiba alayaamu lmacluumaat waa tobanka la yaqaanee u horeeya carafa alayaamu almacduudaat oo ilaahay uhi xusana waa saddexda maalmoode ku xiga maalinka tobnaad waxaa marka ay leeyihin magacyo yawmu tarwiya wa yawmu carafa wa yawmu اnaxri wa yawmu اlqari wa yawmu الnafri maalmahaasaa la anafri اlأwal wanafri اthani yawmu tarwiya waa maalinka sideedaade camalka la xidhanayo yawmu carafana waa la yaqaanaayo waa maalinka sagaalada buurta banaanka carafo la taagan yahi yowmu naxrina waa maalinta xoolaha la qalayo yowmu lqar waa maalinka la negi yahay ee hawshii culayskeedii uu dhacay waa maalinka bisha carafa koob iyo tobanka maalinka ciidda ku xiga weeye oo tacabkiibaa maalintaa laga nasanaya oo shaqada keliyaha la qabanaya waa in buurtanun lasoo tuuro gelinka dambe maalinka labiyo tobnaadna yowmu nafri lwal maalinka bixitaanka hore weeye yowmu nafri thaani waa maalinka saddex-iyo tobnaad marka maalmahaasi sidaasay magacyaasha u kala leeyihin waxa u fadli badan buu rasuulku uhi sala allahu calayhi wasalam maalinkaa ilaahay uu ku tilmaamay yowma alxaji alakbar waxaa ku xiga maalinka labaad waxaa ka muuqanaya xadiidka nebigu calayhi salaatu wasalaam mucjisaadkiisu inay badnaayeen waxaana ka mid ahaa mucjisada halkan aynu ku marayno oo ah geelii uu dhuundhabayuu gowracayey oo usoo kala beratamaya si uu nebigu gacanta u saari lahaa si ay maaragtay halkaa wixii lagu qalaya xaramka ay uga mid noqdaan waxyaabaha u sahlay markaa lix iyo lixdan inuu nebigu qala calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa geelii dee ragga badani qabanaya firdhanayaba maahaba dee waa geel sallaxanaya oo soo dhiganaya meeshii laga gowrici lahaa sida hasha loo lisaya oo kale waa min mucjizaati rasuuli sala allahu calayhi wasalam kayfiyadda loo gowracayaana waa sara joog ayuu ku gowracayaa faidaa wajabat junuubuhaa falamaa wajabat junuubuhaa waa neefkii baa dhacaya oo dhinacaa midigtuunbuu ka taagayaa intuu iska taagato rida iyadoo jeeniga bidix ka xidhan khalaas in la cuni karayo mar hadduu xaramka gaadhayna aayadduna way sheegtay nebiguna waa kan halkan ku xusay calayhi salaatu wasalaam baabun kayfa tunxaru lbudnu sidee habkeebaa la gowracayaa geela ma isagoo fadhiya mise isagoo taagan can jaabirin waأkhbaranii cabduraحman ibnu basit ana الnabiya salى اllahu عalayhi wasalama waasxaabah rasuulka ilaahay iyo asxaabtiisu kaanuu waxay yanxaruuna albadanata neefka geela ah ee xaramka lagu gowracayo way gowrici jireen macquulata اlyusra jeeniga bidix iyadoo la dabray la laabay saddexdii jeenika bidix baa la laabaya markaa qofka gowracaya dhuudhabayaana midigtuu iska taagayaa doorridunbuu ku dhufanayaa dhinacaa bidix buu dhacaya qaa'imatan iyadoo taagan calaa maa adimay ku taagantay baqiya soo hadhay oo min qawaa'imiha saddexdii lugooda kaley ku taagantay kii bidixna waa la xidhay dhinacaad ka taagantay mooy dhinaca kale udhacaysa sidaasaa markaa qur-aankana laga fahmaya faidaa wajabat junuubuhaa marka sawaafa waa ayaa ilahay ku tilmaamay iyada saddex adin ku taagan can ziyaad bni jubayr qaala kuntu maca bni cumara bimina ninkaasi waxau ihi cabdillaahi bni cumar ayaan la joogay mina iyadoo la xajayo famara birajuli nin buu soo maray cabdillaahi wa huwa yanxaru badanatahu ninkaasi neefkiisii geelahaa buu gowracaya wa hiya baarika waanay fadhidaa buruuku waa fadhiga iyada oo fadhida faqaala wuxuu uhi ibcadhaa kici qiyaaman taagan muqayadatan jeeni laga xidhay neefka kici oo jeeni ka xidh sunnata rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam ifcal sunnata rasuuli illaah haddii mafcuul la nasbiyo weye waar sunnihii nebiga samee haddii la rafciyana hiya sunaة rasuuli الlah waa sunihii nebiga عan عaliyi radي الlahu عanهu qaala amaranii rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi waslama nebigu wuxuu faray an aquuma عalىa budnih inaan geeliisa maamulo inaan kiciyo maha tani laakiin aquuma qofkaasi waa yaquumu عalىa kada ama qayim wuu habaynaya wa uqsima aan qaybiyo juluudahaa hargaheeda wa jilaalahaa karbaashyadeeda wa amaranii wuxuu faray allaa ucdiya inaanan siinin aljazaara qofkan geela qala ama hiliblaha ah minhaa shayan iyada inaanan waxba ka siinin wa qaala markaa nebigu wuxuu yidhi naxnu nucطiihi min cindina annagaa ninka agtayada wax ka siin doona mushqaadiisa anagu nagu leeyahay geela waxba yuu ka qaada riwaayadanna waxay xusaysaa xoolaha halkan lagu qalayo waa sadaqun baa lala doonaya laakiin wax la iibsanayaa kuma jiro qofkii hawsha qabtay haddii aad tidhaahdo qayb qaado mushqaayad baad uga dhigtay macnaheedu waxa weeyaan qayb ka mida baad neefkii iibsatay markaa mushqaayaddiina raaci neefkiina qal labada isku dar culimmada qayb ka midii markaa waxay leeyihin waxba ha ka siinintan wax aada uga dhigayso mushqaayad iyo ujra yuu noqoni haddii sunna ahaan dee la leeyahay wax ka cun dee dadka kaleba way ka cunayaane isna wuu ka cuni karaa marka cunidda loo diiday waa cunid muqaabil u ah ama udhigmaysa hawshiisa lacagtii maxaad ku qalaysaa intaa iyo intaa intaasoo lacagaba ayaa markaa aan ku qalaya ho hilibkana hadduu doonaya waxa ka cuno udxiyadiina waa la mid iyo tii kale walqashi iyo saddexdaas way iska agdhowi marka juluudaha jildigu waa maqaarkii ama haragii jilaalkuna waa karbaashyadii iyo qobtolladii iyo wixii saaraa oo had iyo jeer dee xoolaha waa lasoo raranayay ama gaadiid baahana waa lasoo fuulayay markaa in aan la kala reebine la idhaahdo masaakiinta wixii dusha ka saarnaana qaata ee rarka ka xigay haraggana ku darsada hilibkana wax ka cuna lacagtiina wataa wax rago si xaraga ah baa loo ducaysanaya baabun fii waqti alixraam goorta la xidhanayo hadyiga axkaamtiisii intuu horraysiiyey ayaa haddana wuxuu maaragtay dib ugu noqday xajka iyo kayfiyadihii loo xidhanayay ayuu markaa dib usoo bilaabay axkaam alhadi buu horreysiiyey isagoo ishcaarkiiba ilan ugeeyey waxaa ugeeyey soo bilaabidii soo calaamadintii can ibni cumara qaala wuxu uhi baydaa'ukum haadihi meeshiinan bannaane sheegtaan allatii taasoo takdibuuna calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga ku been abuuranaysaan fiihaa iyada ee leedihiin nebiga ayaa ka soo xidhay maa ahalla rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu ma xidhanin ilaa min cindi lmasjid masjidka agtiisuu ka xidhay yacni masjida dilxulayfa masjidkii dilxulayfe oo la sheego markaa inaanu ka dhisnayn meesha eh berigan dambuu dhismay marka berigan dambe masjidka dhismay buu sheegayaa ibnu cumar ee berigaa dee masjidma dhisnayna geed iyo waxba ahaabaati asma bintu cumaysba meel geed agtiisa ahun ku umulaysa marka halkan iminka masjidku yahay ayuu ka xidhay laakiin kamuu xidhan banaanka buu leeya ibnu cumar ibnu cabaas baana si wanaagsan uga jawaabayoo qolo waliba wixii ay maqashay un inay asxaabta ka markhaati kaceen ayuu sheegay mid musallaha sheega mid masjidka sheega mid baydaaga sheega mid cala raaxila sheega ninba waa wuxuu arkayay intabana wuu ka xidhay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii nagu lahaa ibnu cabaas can cubayd ibni jurayj annahu qaala licabdillaahi bni cumara cabdillaahi bni cumar ayuu ninkaasi ku yidhi yaa abaa cabdiraxmaan ra'aytuka waxaan ku arkay tasnacu adigoo samaynaya arbacan afar arrimood lam ara aanan arag axaddan min asxaabika yasnacuhaa qof saaxiibbadaada kale oo samaynaya asxaabta kale oo samaynaya maan arag afar arrimood oo adigu ibnu cumar waad samaysa buuli qaala maa hunna ya bna jurayj bal niyo afartaasi ii sheeg buuli maxay qaala wuxuu uhi ra'aytuka waan ku arkay laa tamasu min alarkaani tiirarka ma taabatid ila alyamaaniyeyn labada koonfur xiga mooyaane markaad kacbada dawaafayso labada koonfur xigunbaad midna saalaantaa midna dhunkataa laakiin labada waqooyi xiga ma arko wara'aytuka waan ku arkaa talbasu nicaala sibtiya kabaha leedarkaa ama maaska ah ee la magdiyey ee maaragtay sida fiican loo sameeyey inaad gashato waa laba wara'aytuka waxaan ku arkaa tasbuqu bisufra inaad sufrada marsato huruudda ayaad macnaha garhkaaga waxaad ka dhigtaa mid cas wara'aytuka waxaan ku arka idaa kunta bimakata marka aad maka joogto ahalla annaasu dadku way xidhaan idaa ra'w idaa ra'w markay arkaan alhilaala miya laxni buu ku yar sameeyey alhilaala bisha marka ay arkaanoo horay bay uxidhaan macnaa maalinka koobaad oo kale ayay xidhaan walam tuhilla anta adigu ma se xidhatid xataa kaana yawmu tarwiya ilaa maalinka sideedaad la gaadho bal afartan arrimood ee adigu aada caanka ku tay ka jawaab fa qaala bnu cumara baa wuxuu ihi ama alarkaanu afartan tiir miyaa fa innii lam ara rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam anugu rasuulka ilaahay maan arag yamasu ila alyamaaniyeyn isagoo taabanaya labada koonfurta ee yaman xiga mooyaane labada koonfurta xigaa midina salaam buu leeyahy oo waa ka aan dhagaxu ku jirin haddaad gacanta la gaadhana waad salaami haddii kalena waad ishaari kan kalena dee dhagaxiibaa dhunkasho leh oo isaguna dee xaaladdaa khaaskaa wey labada kale laakiin maan arag buuhi isagoo taabanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam wa ama annicaalu sibtiya kabaha aan dhogorta lahayn fa innii ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebigaan arkay yalbasu nicaala isaga oo kabaha xidhanaya allatii laysa fiiha shacrun aan dhogor lahayn oo dee kabta markii la tolaya beriga hore jaangariga marna waa la magdiyaayo si fiican baa sida masallahoo kale iyo sibraarka iyo ayaa loo magdiyaa dee waa kab xarago oo shaqo adag leh shaqo adag laga qabtay midna waa mid laga yaro wahsadayoo saraha hoose iyo iyo kuwan kale ee suuman kan la isdhaafinayaba iyadoo dhogortii leh ayuunbaa jaangariga laga tolan jiray dee labadaasi way kala quruxi badan yihin waanay kala qaalisan yihin waana kii nebigu lahaa ninkii xabaasha dhex marayay يا saaxiب الsibtiyatayn اklc الnaclayn calى macnى الxadiiث waa ninka kabaha dhalaalaya gashanow xabaalaha la soo gelina ka bix oo faanfaan iyo xarago dee meel lala yimaado maaha halkani markaa dadkii kale kaba bixin muu farine ninkaa isagu kabihiisu xaragada badan yihiin ayaa i war ka bixi xabaalaha dee waxaan arkay buui nebigoo xidhanaya wayatawada'u fiiha waanu ku weysaysan jirayo dee waa kaba aan qombabayn oon qallalayn oo iska xejinaya biyaha fa ana uxibu an albasaha dee inaan xidhaan jecelay taan labaadna rasuulkaan kaga dayday wa ama sufratu garcasaynta miyaa aan la marinin katamkii madoobaa iyo brownkii ama midabkii isku dhex jira ee aan la marinin mid casaanaba la mariyo weliba sufradaasi waa casaan hurdi usii sii xiga weeye fa innii ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam nabigaan arkay yasbiqu bihaa isagoo casaankaa marsanaya fa innii uxibu aniguna waxaan jecelahay an asbiqa biha dee inaan marsado wuxuu nebigu marsaday anasna markii la yidhi nebigu ma marsan jiray waxba muu marsan jirin bu dimahaba wax cerag ahaa way yaraayeen bu markaa marna inuu marsan jiray marna iska dayn jiray ayay culimmadu ku jamciyeen labada xadiid ama axaadiidta asxaabta ka soo arooraya inuu timaha casayn jiray ama uu nebigu inuu casayn jiray way soo aroortay inuu caddaan ku dayn jirayna waa soo aroortay inuu katam iyo xinno isku dari jirayna way soo aroortay xinuhuna waa casaan katamkuna waa madow meel dhexay markaa isugu imanayaan labadaas wada isticmaali jiray markaa waxaa lagu jamcinayaa bay leeyiin axwaash oo dhami way jireen markan uu marsanaya marna kan marna uu iska daynayaaba kullu jaa-is wa ama alihlaalu xidhashada miyaad ii sheegtay xidhashada masalada afraada fa innii anigu la maran rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam anigu maan arag rasuulki ilaahay oo yuhillu xidhanaya xajka xataa tanbaciha bihi raaxilatu ilaa neefkiisuu la kaca mooyaane neefka gaadiidka ah markuu fadhiisiyu fuulo ee uu istaagaabuu xidhan jiray marka afartan arrimood dee afartaba nebigaan ka arkay nin kalena u joojin maayo wey kol haddaan nebiga ku arkay ilaahayna yidhi laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana kudayasho fiican baa nebiga idinku sugan la yidhi dee warma hadhin wey qofka daliilkeenaana waa ku taagan yahay tubtiyo kii kale uu ka xujo helay can anasin qaala wuxu uhi sallaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu ku tukaday bilmadiinati magaalada madiina arbacan afar waa salaadii duhur maalinkii uu ka baxayay madiina iyaday bishan dilqicdo ka hadhay shani ayuu ka soo baxay madiina shan baa ka hadhanaa markaa salaadii duhuru madiine kusoo tukaday afar ragcadood bahayd wa salla alcasra bidilxulayfati ragcatayn meeshan duleedka koonfureed ee madiine ku taalla ee reer madiine ka soo xidhaan ee abyaaru cali laydha ama dulxulayfa markuu yimi salaadii casarna labuu ka dhigay taasi markaa waxay noo muujinaysaa rukhsadda gaabinta iyo jamcinta inuu qofku haysto markuu inta camiran magaalada dhaafo ee uu ka googoosto uma baata bidilxulayfa bidilxulayfa u hoyday xataa asbaxa wuu waa ilaa uu waa bariistay falamaa rakiba raaxilatahu markii uu neefkii fuulay gaadiidkii wastawat bihi ay isla taagtay ahalla wuu ku yeadhiyey xajkiibuu ku dhawaaqu xidhay dee subaxiina maaha w adigaas aynu hore usoo sheegnayoo markuu waa bariistay waa berigiimuu dhaqaaqinaya ilaa duhurkiibuu ku tukaday taana horeaynu usoo sheegnay salla duhra bidilxulayfa baynu soo aragnay can anas ibni maalikin ana nabiya sala allahu alayhi wasalama salla duhra duhurkiibuu tukaday uma rakiba raaxilatahu gaadiidkiisiibuu fuulay falamaa calaa markii uu ka kor nooday calaa jabali lbaydaa meesha bannaan buurta yare ku taalla ahalla wuu xidhay de waa iska buuralayba isaga badanta markaa kaa hore wuxuu ku yihi markii uu subaxa asbaxa waa bariistay buu kana wuxuu yihi markuu duhurkii tukaday labadaas intuu waa bariistay buu gelinkii dambe gaadhu duhurkii tukaday gaadiidkiibuu fuulay bannaankuu kasii xidhay markaas dee ibnu cabbaas wuxuu kuu sheegayaa markuu salaada tukaday nebigu inuu xidhay ibnu cumarna wuxuu kuu sheegayaa markuu gaadiidka fuulay inuu xidhay anasna wuxuu kuu sheegayaa markuu bannaanka fuulay banaanka marayo saddexdaba waa jiraan buu markaa inuu saddexda jeerba xidhay laakiin halka u horeeya laga soo xidhanaya masaladaasina waxa ay ka jawaabtay goorta la xidhanaya xajka goorta la xidhanaya waxa weeye qofku miiqaadkiisa markuu marayo ee uu halkaa taagan yahay loogu talagalay intaanu tallaabo dhaafin intuu salaada waktigaa joogta tukado ayaa uu xidhanaya axaadiista nebiga waxaa ku sugan calayhi salaatu wasalaam waktigan uu xidhay wuxuu ahaa wakti salaadi joogto haddii aan waktigaa salaadi joogin qofkuna xajkii iyo cumradii uu xidhanayo laba ragcadood oo sunno ah oo la yidhaahdo labada ragcadoodee xidhashada miyuu tukanaya mise ma tukanayo waa masale ay culimmadu isku khilaafeen oo qayb ka midii ay leeyihiin way jiraan laba ragcadood oo sunno oo loo yaqaano rakcatay alixraam qaybna ay leeyihiin ma ma jiraan waayo nebigu muu samaynin calayhi salaatu wasalaam laba gaareh waxay ahaayeen un waktigii salaada un baabu ishtiraadi fi lxaj xajka oo shardi lagu dhex daro addoonkii xajayey shardi buu dhigan karaa shardigaasoo ilaahay uu la dhiganayo subxaanahu watacaala oo waxaa isaga ah haddii la waayo waxaasaan yeelayaa wixii uu kaga baxsan lahaana waa arkayna can ibni cabbaas anna dubaacata binta zubayr ibni cabdilmualib inanta abtirsiimadeedu ay caynkaa tiyo magaceedu zubayr ibnu cabdilmualib cabdillaahi bnu cabdilmualib bay walaalahaayeen oo nebiga aabbihiiya marka inantan iyo nebigu waa ilmaadeen saxaabigii qaaliga ahaa miqdaad ibnu lswad la odhan jiray ayay xaas u ahayd oo wiil iyo gabadh ay u dhashay rasuulkay u timid fa qaalat yaa rasuula allah waxay tihi rasuulki ilaahayow innii uriidu lxaj xaj baan doonayaa ashtariu labadii hamsadaa midi go-aanta ashtariu shardi miyaan dhigtaa qaala wuxuu ihi nacam shardi dhigo qaalat waxay tihi kayfa kayfa aquulu de haddaba maxaan idhaah qaala wuxuu uhi quulii waxaad tidhaahdaa labayk allaahuma labayk wamaxillii min alardi xaytu xabastanii intaasun dheh labayk allaahuma ilaahay ou ku ajiibay labayka ku ajiibay ijaabatan bacda ijaaba xaj iyo cumraka xidhanaysana way ku dhawaaqi wamaxillii halkan ku xalaaloobaya min alardi dhulka xaytu xabastanii waa halkaad igu hakiso hadduu cadowi hakiyo iyo hadduu cuduri hakiyo iyo haddii aafo kaloo dabiiciya hakisaba halka aan dhaafi waayun baan ku xalaaloobaya ilaahayu marka uu qofku caynkaa yidhaahdo bartaasuu ku xalaaloobayaa wax dembi ma saara duruuf baa heshay markaa miyuu soo qallaynayaa hadyi miyuu ku waajibayaa ha iyo maya labadaba waa la yidhi laakiin qofkani mar haddaanu wax tacadiya samaynin khalaas intuu karayay samee ciidankii baaba celiyey meesha oo isagoo xaj iyo cumro soo xidhaybaa askartii booliskii meeshan contaroolka taagnaa baa celiyey dee halkaasuu ku xalaaloy buu iska tegiba hadduu caynkaa sameeyo dhib ma leh kol haddii meel kaleu maraa aanay jirin ama la xidhayo baabu fii ifraadi alxaj hababka xajka loo xidho saddex qaybood weyn mid ifraad baa la yidhaahdaa midna tamatuc midna qiraan ifraadku waxa weeye xaj keliyaad xidhanaysa kaasaad soo dhammaynaysa axkaamtiisa khalaas cumradana xajka dabadii baad xidhanaysa marka ayaamaha xajka laga baxee maalinka afar iyo tobnaad iyo la gaadho bisha carafa ayay cumradu bilaabmaysaad soo cumraysan karaysa qaybta kalena waxa weeye xaj iyo cumro aada mar wada xidhato camalladoodana isdhexgeliso oo iyaduna qaarib baa la ydhaha qofka camalkana qiraan baa la ydhaha qaybta saddexaadna waxa weeye tamatucoo ifraadka cagsigiisii weeye cumradaad horraysiinaysa waad xalaaloobaysa sidaynu inagu u xajno weeye ama aynu cumraysano maalinta sideedaad marka la gaadhana xajkiibuu qofkii xidhanayaa laba ka mida dhiig baa waajiba oo marka xajka iyo cumrada la isku daro iyo markay cumradu horrayso laakiin tan ifraadka wax dhigoo waajibayaa ma jiro waa laba camaloo kala gaar ah mid waxaa loo yaqaanaa tamatuc toosa midna carabtu waxay odhan jireen tamatuca dadban bay odhan jireen tamatuca tooskii waa kan qofku cumro intuu ku xalaaloobo o iska nafisayo dharkii caddaa iyo heegankiina ka baxayo middan kale xajka iyo cumrada la isku darayana ee qiraanka waxaa loo yaqaanay tamatuca dadban oo isaga laftiisu laba camalood laba sannadood kala gudan lahayd ayaad hal mar isdhex gelisay marka tamatuc buu nebigu xidhay saasay ku fasireen oo xaj iyo cumro isagoo xidhay ayaa waxaa la yidhi tamatuc buu xidhay tamatucii dadbanaa ama macnawigahaa buu sameeyeyoo laba camaloo laba kharash iyo laba duulimaad iyo laba tegitaan u baahna haddaad mar wada gudatay dee waad ku nafistay howlyaraan baa dhacday culimmadu waxay isku khilaafeen laba masalo iyomaa fadli badan saddexdan camal keebaa u fadli badan alifraad waalqiraan waltamatuc qolaba mid bay yidhaha saddexda mid walba madhabaa yidhi waa fadli badan yahi qola waxay tihi ifraadkaa fadli badan siday caanka ku yihiin madhabta shaaficiyadu oo waxay leeyihin dee labadan camal way kala hawl badan yihin way kala kharash badan yihiin saa daraaddeed xajkii nebiguna mufrid buu ahaa ifraad buu nebigu ahaa ayuu sameeyey qayb ka midina waxa ay leeyihin waxa fadli badan qiraanka oo maaragtay dee labadii la isdhex gelinayo nebigaa muqaarinha qayb ka midina waxay leeyihin tamatucaa fadli badan oo nebigu qiraan ha sameeyo laakiin haddana wuxuu tamaniyayey yata'asaf oo uu lahaa waxaan jeclaysan lahaa inaanan hadyigan soo kaxayn lahayn inaan cumro gudan lahaa marka kaa uu tamaniyaa fadli badan markay sidaa isugu khilaafeen qolo waliba oo odhanaya kaasaa fadli badan ba wuxuu ku fadli badan yahay bay idhaahdeen dee nebigaa sidaa sameeyey qolada ifraadkaa samaysay dee nebigaa mufrid ahaa qolada tamatuca mutamatic buu ahaa ila alxanaabila axmed ibnu xambal mooyaane isagu wuxuu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam xaj iyo cumro ayuu gudanayey kaa uu gudanayay mid aan ahayn baana fadli badanoo isagaa tamaniyo jeclaystay masaladaasina muran dheer baa ka jiraoo shuraaxdu ay aada uga hadlaane saasaynu kusoo ururinaynaa marka la yidhaahdo xajkii nebigu keebuu ahaa ila hal xajunbuu ahaa sanadii tobnaad mar qurana saddexdan iska hor jeedo dee ma noqon karo saddexdan muqaarin mutamatic mufrid ma noqon karo midunbuu ahaa keebuu ahaa qowlka raajixay u badan yahin waxa weeye inuu ahaa muqaarin ama xajkiisu qiraan buu ahaa aqwaasha kale ee soo aroortee qaarba mid ay ku sheegeenna way ka jawaabeen oo waxay leeyihiin qolada tini mufrid buu ahaa waxay maqleen isagoo markii hore xaj xidhay cumrona wuu ku daray oo cumradu ka dabageeyey taasina way iska bannaantay intood xaj xidhatay inaad cumro dhex geliso ama intood cumro xidhatay inaad xaj dhex geliso ood gadaal ka niyooto mar dambe way iska bannaantay qolada ifraadka sheegay taasay maqleen qolada maqlay iyaguna nebigu mutamatic buu ahaa odhanayaana waa tamatucii macnawiga ahaa ayay ujeedaan oo ah xajkii iyo cumradoo hal mar la wada gutay oo dee lagu nafisay oo raaxo laga helay kaasay ujeedaan ee muqaarin buu ahaa marka qowlkaasaa rag badan oo ay maaragtay isugu tegeen kayfiyadaha loo xidhaa waa kuwaas weeye can caaishata ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam afrad alxaja xajkii buu mufrad ka dhigay ifraad waa intaanu cumrada dhex gelin bay sheegaysa waa ragga daliishanaya ifraadkaa fadli badan nebigaa ifraad xidhay oo xadiidkaasaa ku cad bay le bukhaari iyo muslim wariyeen can caaishata annaha qaalat waxay tihi kharajnaa maca rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalam nebigaanu la baxnay muwaafiina anagoo ku beegayna hilaala dilxija bisha dilxijo la yidhaahdo aynu carafo u naqaano bilashadeeda maalmaha u horreeyay bilato ayay ku beegayaan inay galaan maka ilan dhowr cisho iyadaaday galeene muwaafiin muwaafiqiin annagoo ku beegayna falamaa kaana bidilxulayfati qaala markuu meesha dilxulayfe la yidhaahdo nebigu marayaaba wuxuu yidhi man shaaa an yuhila bixajin falyuhilla war qofkii doonaya inuu xaj xidhoow iska xidho ha xidho waman shaaa an yuhila bicumratin falyuhilla bicumra qofkii doonaya cumro inuu xidhowna way kuu bannaan tahay xidho fa innii anugu lowlaa annii ahdaytu haddaanan hadyigan iyo xoolahan soo kaxaynin la ahlaltu bicumra cumraan xidhan lahaa wa fii lafdin waama ana fa uhillu bilxaj xaj baan xidhanayaa fa inna maciya alhadi xoolaanan wadaa markaa qofka xoolaha wadaana xajun buu xidhan karaa ama xaj iyo cumro laakiin cumro keligeed ma xidhan karo waayo cumradii waxay u baahan tahay intaan xajka la gaadhin inuu qofkii xalaaloobo qof xoolo hadiyo wadana inuu xalaaloobo looma ogola ilaa maalinta ciidda la gaadhay hadyiga la qalayo uma itafaquu waxay isku waafaqeen fakuntu waxaan ahaa fii man ahalla bicumra dadkii cumrada xidhay baan ka mid ahaa bay tihi caaisha falamaa kaana fii bacdi dariiq waddada dhexdeeda markii lasii marayo xidtu ayaa dhiiggii caadadaha iga yimi fadakhala calaya rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam wa ana abki nebigii unbaa ii soo galay anigoo ooyaya macnaha waxay ka ooyeysaa camalkan bay isleedahay fursaddii keliyaeed nebiga la xajiyaysa kaa dhaawacanta halkaa dabeetana cibaadada ah ayay ka xumaatay qardoofadu kaga timi fa qaala markaa nebigu wuxu uhi sala allahu calayhi wasalam maa yubkiiki maxaa caishay kaa ohayey qultu waxaan ihi wadidtu waxaan jeclaaday annii lama kun inaanan noqoninba kharajtu alcaam sanadkan mid soo baxda inaan iska joogi lahaa baan jeclay isla mar haddii xajkaygii fashilmay miyaan iska joogo qaala wuxu uhi irfidii cumrataki cumradaadaa hore rafid laab cumrada ah ka takhalus wanqudii ra'saki madaxaaga furfur wamtashidii iska feedho wa ahillii bilxaj xaj xidho ilaa kol haddaanad kacbad dawaafayn cumro aad ka xalaaloobaysaa ma jiree cumradii bedel oo xaju bedel wasnacii waxaad samaysaa maa yasnacu lmuslimuuna fii xajihim muslimiintani xajkooda waxay samaynayaan qof cumro samaynaya wixii uu samaynaya ha samayno ma xalaaloobaysa waayo dawaaf baan kuu suuroobeyn marka waa inaad dadkii xajka gudanaya wixii ay samaynayeen samaysaa oo aada xaj xidhataa bedel falamaa kaana laylatu sadar sidii bay markaa ku aqbashay sidii bay iyadii oo markaa caadadii leh isaga xidhatay sidii bay markaa aanay cumro ku gudanin falamaa kaana laylatu sadar markii la gaa de xajkiina dabcan way dhammaysay oo markii ay daahirtay bay dawaafkii samaysay oo hawsheedii dhammaysay falamaa kaana laylatu sadar markii uu soo galay habeenkii la la fuli lahaa macnaha la guuri lahaa ee madiine loo bixi lahaa afar iyo tobnaadkiiyo meelaha amara yacni rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam yacni rasuul اllah rasuulkii waxa uu faray cabdiraxmaan inankii ay walaalaha ahaayeen caaisha ee ina abubakar wuxuu nebigu amar buu siiye wuxuu yihi kaxee cumraha soo gudato fadahaba biha ila tanciim goobtan tanciim la yidhahda waqooyiga maka ka xigto oo iminka magaaladuba gaadhay halkaasuu geeyey xaramkay ka baxday cumray soo xidhatay cumro gaara bay samaysay marka xajkeedii hore iyo cumro labadaasay isku dartay iyadaana ku cabatay oo waxay tidhi dumaradii dangalooyinkii iyo dadkii ilaahay ee meesha marayeyba xaj iyo cumray la noqdeen anigu ma xaj keliyaan la noqonayaa soo meeshii la odhan maayo cumraa lagula dheeriy tartanku wuxuu soconaya ilaa xajkii cumrada markaasuu dabeetana yihi war cabdiraxmaan ow kaxeeyo cumrada ka maqanna hala timaado wa fii ziyaada waxaa ku tiilay faahlaltu bicumratin cumran soo xidhay fa ahallat waxay soo xidhatay iyadii baa laga warramaya bicumratin makaana cumratiha cumradeedii ay burisay ee xajka u beddeshay macnaha ee ka tagtay meesheediibay mid kale soo xidhatay wadaafat bilbeyti bay dawaaftay faqada allaahu ilaahay baa u dhammaystiray cumratahaa wa xajahaa xajkeedii iyo cumradeedii labadiiba ilaahay waa isugu beegay waa tii cabanaysee lahayd sanadkan maxaa i keenay nebigii bay la xajtay xaj baa u hirgalay cumraa u hirgashay wa fii lafdin walam yakun ma ahayn fii shayin min dalika hadyun arrintaa wax hadiyoo ka waajibayna ma jirin oo nebigu xoole uu yidhi qalna may jirin hadigii caamkahaa ee dumarka la wadaagtay ee neefka lo-a u qalay mooyaane mid khaasii muu jirin waayo ifraad bay samayso xaj iyo cumro ka dambaysa wa fii ziyaada falamaa kaanat laylatu lbadxaa habeenkii bacaadkii iyo bannaanka la fadhiye madiine loo sii baxayay markii la gaadhay daahurat caaishatu radia allahu canha way daahirtay waxeediina way dhammaystiratay cumradiina way gaadhay marka xadiidku waxau inoo muujinayaa dadka maka degan ee min ahli maka ka tirsani marka ay doonayaan inay soo cumraystaan inay ka baxayaan xaramka oo adna alxil meelaha aan xaramka ahayn ee ugu dhow ayay ka soo xidhanayaan afarta jiha midkay doonaysa haato meelaha ugu dhow iminka laga soo xidho waxaa ka mid a goobtaa la idhaahdo tanciim ama masjid weyn baa ku yaallo la idhahdo masjidu caaisha wax yar baa gaarigu soconaya can caaishata zawji الnabiy qaalat waxay tihi kharajnaa maca rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam nebigaanu la baxnay caama xajat اlwalaac sanadkii sagootiga faminaa man ahalla bicumra waxaa naga mid ah mid cumro xidhay wamina man wamina man ahalla bixajin wacumra waxaa naga mid ahaa mid labadaba isku daray wamina man ahalla bilxaj waxaa naga mid ahaa mid xaj keliya xidhay laakiin ciddii aan xoolo wadin markii xaramka la gaadhay ayuu nebigu yihi xalaalooba oo kii xaj iyo cumro xidhay iyo kii xaj xidhayooba cumro unu wada bedela cumradii bay markaa wada sameeyeen wa ahalla rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama bilxaj xaj buu nebigu xidhay fa amaa man ahalla bilxaj qofkii xaj xidhay aw jamaca alxaja waalcumra ama xaj iyo cumro xidhay falam yuxiluu may xalaaloobin xataa kaana yowmu naxr ilaa uu soo galay maalinkii ciidu maqaaladeennan horeynu sheegayniyo tan iskama hor imanayaane dadkan xajka xidhay ama xajkiiyo cumrada isku dareen ilaa ciidda xalaaloobin waa kuwii xoolaha waday laakiin dadkii xajka xidhay ama labadaba xidhay ee aan xoolo wadin bedela buy dee adiguba maad bedelin bay dhahen soo adiganaadba soo ligan may anigu xoolaan wadaa ee haddaanan hadyi wadi lahayn waan bedeli lahaa buy faama man ahalla bicumratin faaxalla wuu xalaaloobay can caaishata zawji الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama annaha qaalat kharajnaa maca rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalama fii xajati اlwadaac xajkii sagootiga ee ummadda uu nebigu sagootiyey khudbaddiisaasuu sagootigu ka muuqday dardaaran baa ka muuqday distoorkii ummadday ahayd ogeysiis baabu u sheegay in laga yaabo inaanu sanadkan kadib soo xajin camalkiisa ay ka qaataan ay aada ugu fiirsadaan fa ahlalnaa bicumra cumraanu xidhannay uma qaala nebigu waxau ihi man kaana macahu hadyun war qofkii hadyi wadaa falyuhilla bilxaji maca alcumra xaj iyo cumraha isku daro uma laa yaxil yaanu xalaaloobin xataa yaxilla ilaa uu ka xalaaloobo minhumaa xajkiiyo cimrada jamiican iyaga oo dhan maalinta ciidda markuu hadyiga qalun buu ka xalaaloobi karaa faqadimtu makkata wa ana xaa'id anigoon daahir ahayn baan soo galay bay tidhi maka walam aduf bilbeyt kacbadiina maan dawaafin walaa bayna asafaa waalmarwa safa iyo marwe dhexdoodana maan dawaafin oo waxay u dawaafi weyday macnaanay samaynayn waayo asacyu yakuunu daa'ima bacda dawaaf safa iyo marwa mar walba waxay ka dambaysaa dawaaf kol haddaanay dawaafkii samayn karaynin dee sacyigii ma samaynayso loo tirin maayo sacyiyo wuxuu ku laran ku lifaaqan yahay dawaaf kolkaa kol haddaan dawaafkii loo tirinayn sacyigiina iskaga tagto fashakawtu dalika ilaa rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam nebigaan u sheegay faqaala wuxu uhi inqudii ra'saki wاmtashidii waahilii biاlxaji wadaci اlcumrata cumrada ka tag bedel oo u bedel xaj qaalat waxay tidhi fafacaltu waan sameeyey falamaa qadayna alxaj kolkaanu xajkii dhammaynay arsalanii rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam nebigu wuu i diray maca cabdiraxmaan ibni abi bakrin ila tanciim tanciim buu ii diray isagu markaa waxaa cad cabdiraxmaan in aanu waxba soo xidhan ayaa muuqanaysa markaa qofka reer maka ahi hadduu muraad kale maka uga baxo ou dee maka kusoo noqonayo kol haddaanu camal doonaynin dee kuma waajib aha inuu soo xidho marka muraad kale u socday qaybaha odhanaya culimada ma habboona qofku mar hadduu camalkan hal mar guto xajka iyo cumrada inuu cumrada ku noqnoqdaa ma habboona axaadiidtay daliishanayaan weeye cabdiraxmaan oo soo caasho soo kaxeeyayoo cumro ay soo gudanayso isaguna kari kari lahaa inuu soo cumraysto oo dee kolley yadii u wadaya ilaa intay dawaafaysu wadaya isagii laba sheegin inuu soo cumraysto nebiga laftiisu calayhi salaatu wasalaam isagiina kuma celcelinin asxaabtuna kumay celcelinin markaa ku celcelintan dadku beryahan dambe ay u badan yihiin in laga wanaagsan yahay bay u daliishadaan adiladan culimadu factamartu waan soo cumraystay faqaala wuxuu uhi haadihi makaana cumratik tan imika dambeed samaysay taadii hore meesheedii bay gelaysa intanina waxay jawaab u tahay khilaaf kaloo ahaa caaisha ma xaj iyo cumru bay gudatay mise xaj iyo laba cumro qayb ka mid a culimmada waxay qabaan xaj iyo iyo laba cumro cumro hore oo maca xaj ahayd iyo cumradan dambe marka haadihi makaana cumratika waxay sheegaysaa xajuun inuu horeysay cumrana dambaysay oo markaa cumro ay ku celcelisay aanay jirin qaalat waxay tihi fadaafa aladiina kuwiibaa dawaafay ahalluu bilcumrati bilbeyt qolyihii cumrada soo xidhay beytkay dawaafeen wa bayna safa walmarwatana way dawaafeen uma xalluu way xalaaloobeen xoolo ma wadaan moogta uma daafuu waxay dawaafeen u fiirso eeg dawaafkaa hore cumradii buu ahaayo wuu dhammaaday sacigiina wuu la socdaa uma daafuu way dawaafeen dawaafan aakhara dawaaf kale bacda an rajacuu intii ay ka soo noqdeen min minan intay ka soo noqdeen lixajihim bay u dawaafeen dawaafkan labaaday sheegaysaa waa sacigii markii hore xaj iyo cumra iswatay markii dambena way dawaafeen dawaaf imika ay uga jeeda sacigii wa ama aladiina kaanuu kuwii iyagu ahaa jamacu alxaja waalcumrata kuwii xajka iyo cumrada isu geeyey fa inamaa daafuu waxay dawaafeen dawaafan waaxidan sacyi keliya oo qofku marka uu xaj iyo cumro soo wada xidho ee kolka hore ama xaj keliya soo xidho ee dawaafkii hore uu la yimaado oo sacigiina la socdo kolka dambe maalinta ciidda dawaafunbuu samaynaya saci soo celin maayo sacigiisi wuu qadinaa waa qaarinka iyo mufridka laakiin qofka mutamatica ah dawaafkiisii hore iyo sacigiisii hore lilcumra cumradaa lahayd marka dambe uu xajayana xajku wuxuu uga baahan yahay dawaaf dawaafu rukniya iyo saci la socda marka haddii aad ku fasirto dawaafka halkan way ku qabsanaysaa waayo qof xaaji xaj iyo cumro jamciyey oo markii dambe aan dawaafba dawaafin dee muxuu ka qabanayay meesha ila xajkii wuxuu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay dawaafu rukni dawaafu ziyaara dawaafu lifaad dawaafka la yidhahdo wuu baahan yahay marka haddii aan sacigii lagu fasirin ma soconayso idan markaa shuraaxda waxay ku fasirayaan labadan qolay kala qaaday tidhi qoladii cumraduna laba jeer bay saci sameeyeen qoladanina hal marun bay dawaaf sameeyeen waa sacigay uga jeeda wallahu aclam